بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاريخه و أفوى صدحي بشي جانوري سنة لبكن iyo laba waa laba kun iyo kow baan dhihi lahaa magaalada waa melbourne dalka waa australia kitaabka aan insha allah caawa inaan meesha ka bilownana waa sifatu salaati nabiy sal lla alay wasalam min atakbiir ila tasliim kaanaka taraha lishaykh moxamed nasir diin alalbani kitaabka magacaa leh sheekha horeyna magaciisa la yidhaahdo moxamed nasir diin alalbani ayaan insha allah insha allahu tacala waxa ilahay naga waafajiyo inaan caawa bilowno kitaabku marka intaynaan gudagelin bilowgiisa hoogaa waxaan ka bixin doonaa muqadimo ama hordhac lagama maarmaan ah sheekhu wuxuu u sameeyey hordhac buu u sameeyey aada muhim u ah oo aan la laqmayn karin maxaa yeelay waa badan yahay waxyaalo badan oon munaasab ku ahayn oo salaada aan la xiriirinna oo iska bixood cilmiya ana waa ku dhex jirtaa oo hordhacaan ka hadlaya laakiin kitaabku wuxuu toos uga bilowdaa salaadu ka bilaabanaysaa yani waraaqda toddobaatan iyo shanaad waa sada aniga aan haysta jildiga toddobaatan iyo shan buu kitaabku ka bilaabanaya maanaa istiqbaalu kacba halkaas ka bilaabanaya inta hore o dhan waa iska hordhac sheekhu sameeyey marka hordhacaas waxaan ka bixin doonaa waxoogaa yaroo urursan oo khulaaso ah baan ka bixinayna insha allahu tacaala markaa kadibna saasa ayaan bilowgiisa gudagelaynaa haddii alla idi marka koowaad barashada cilmiga sharciga ah ee ruuxu siduu ilahay ugu dhawaan lahaa u cibaadaysan lahaa waa shay waajib ah sidii rasuulku u yihi salawatullai wasalaamu alayhi alab alcilmi fariidatun cala kulli muslim cilmiga doonidiisa iyo raadsigiisu waxay waajib ku tahay ruux kastoo muslima ruux kastoo muslima rag iyo dumarba cilmigu marka culimadu waxay yidhahdaa waa laba qaybood qayb ruux kasta oo muslima oo qaangaara waa laga rabaa qaybna waxa uu laga doonayaa ninkii doonaya inuu ku xeel dheeraado cilmiga shareecada qaybta hore waa qaybta culimadu dhaha waa farducayn wa ruux kastay waajib ku tahay oo waxa weeyaan inuu ruuxu allihii abuurtay barto cibaadaadka ilaahay ugu dhowaanayo sida salaada oo kale zakada oo kale soonka oo kale xajka oo kale cibaadaadka ilaahay ugu dhowaanayo waxay ku asaxayaan iyo waxa burinaya iyo axkaamta ku saabsan inuu barto taa waa waajib ruux kasta laga rabo iyo intii kale cibaadaadka kaleba waxaa lamid ah tawxiidka oo macnihiisu yahay ilaahay subxaana watacaala xaqa uu kugu leeyahy iyo waxa islaamnimadaada jabinaya islaamnimadaada dhaawici kara waa laa ilaaha ila allah oo tiirka koowaadee tiirada islaamka kamid a iyadana axkaamteeda in la barto iyo maxaa ku saabsan maxaa islaamnimada jabiya maxaa lagaga baxaa maxaa lagu soo galaa laa ilaha ila allahu maxay ujeeda macnaheedu yahay yani barashadooda waa waajiba saa daraadeed ba alla subxaana watacala qur-aanka tawxiidka laa ilaha ila allah waxaa laga hormariyey cilmiga wuxuu yihi faclam anahu laa ilaha ila allah ogow baa la yidhi oo baro laa ilaha ila allah baro baa la yidhi oo ogow macnaha waxaad ogaataa weye laa ilaha illa lah macnaheedu waxa weeyaan cid xaq lagu caabudo on alla ahayn ma jiro cid gar lagu caabudo alla keligii wa in kaloo la caabudo waa jiraan laakin gardaraa lagu caabudaa xaq daraa lagu caabudaa macana laakin cibaadada dhabta ah ee xaqa ilahay keliya baa iskale subxana watacala taa waa macnaha laa ilaha illa allah marka taa ogow oo baro wey macna oo baro laa ilaha illa allah marka cilmigii baa laga hormariyo cilmigaa laga hormariyo barashada iyo aqoonta ayaa laga hormariyo maxaa lasoo xidhiidha salaadaa ku xigta sooma salaada waa xukmiga labaad ama tiirka labaad wey iyadana cilmi la-aan iyo aqoon la-aan ma asaxay ninkii rasuulka agtiisa ku tukaday sal alay waslam ee salaadiisa xumeeyey si xun salaada u tukaday masaajidkuu soo galay nebigoo sidan oo kale saxaabada ula fadhiya iyo masaajidka soo galay meel masaajidka dhinaciis buu ku tukaday markuu salaadii dhamaystay buu nabiga soo aaday salawatulli wasalaamu caleyhi markaasuu salaamay assalaamu calayka ya rasuul allah markuu salaamay buu nabigu salaantii ka qaaday sal lay waslam wuxuu yihi irji fasalli fainaka lam tusalli salaantii lagaa qaad laakiin maxba waxba maada tukanine kac salaata ku noqotoo tukan rasulka sal alay ninkii salaadiibuu dib ugu laabtay waa soo tukaday haddana nabigu kusoo noqday waa salaamay nabigu salaantii buu ka qaaday sal lay wasalam markaasa wuxuu ku yihi ku laabo laabo oo salaadii tuko waxba maada tukanin oo mar labaad baa la celiyay wuu tukaday mar saddexaad buu rasulku yii sal lay wasalam wuu salaamay nabigu salaantu ka qaaday sal lay wasalam markaasuu yihi waxba maada tukanine salaada ku noqo markaasuu yihi nabi alla intaasa iga tabar ah intaa waxaan ahaynba ma aqaano ee waxaad i bartaa wixii ilaahay ku baray markaasuu rasuulku sal lay slam u tilmaamay siduu salaada u tukan lahay taa macnaheedu waxa weeye ninkaa wuu sii jeedsaday qibladu usii jeedsaday kolley wuu un foorarsaday wuuna sujuuday dad badan qaabay hadda sameynaya waa sameeyey haddana maca dalika waxaa la yidhi wax salaadoo tukatay ma jirto rasuulku yuri sal lay slam leanna wuxuu tukaday baa wuxuusan waafaqsanayn kii ilaahay doonaya ee rasuulku jideeyey salawatulli waslamu caleyh marka wixii haddaadan cilmi iyo aqoon ulahayn ma hagaajin karti sidii loo rabayna uma keeni karti wixii waa inaad yani barato oo dhegaysato oo qaabka aragto oo qaadataan la doonaya macna haddii laakiin aad iska wa tidhaahdo waa la iska wadaay wax ku socon maaya oo rasuulka sal lay wasalam wuxuu sheegay nin lixdan sano tukanayay lixdan sano oo hal salaada laga aqbalay waa xadiis saxiix saxiixu tarbiibka ayuu ku saxiixiyey albaniya kol lixdan sano tukanayay hal salaadana lagama aqbalinba rasulku sal lay sababku muxuu ahaa rubamaa yutimu alrukuuca walaa yutimu sujuud aw yutimu sujuuda walaa yutimu rukuuc mar rukuuc buu dhamaystiraya laakin sujuudii buusan dhamaystirayn marna sujuuda dhamaystiraya rukuuc buusan dhamaystirayn saas way macna yani waxun baa ka kharibnaa ama xasiloonidii salaadu ka tegahay intuu kaga ququusiyo buu dhaqaaqay waxun baa ka kharibnaa lixdankaas sano lixdan sanuu marka rafaadaya lixdankaas sano hal salaada looma aqbal soo balaayi kuma dhicin markaas yani wixii haddaadan baranin oodan yani waxa weye arkin qaabka loo qabanayo ma keeni karto dadka uun iska raac oo saa unbaa la yeela iska leelo yeelo dadka iskaga day yani wax ku socon maaya marka salaadii waa sidaas xajkii waa lamid soonkii waa lamid xajka markuu nabigu sal lay slam acmaasha xajka sameeyey oo uu saxaabadoo la socda uu meelihii la mari lahaa maray meeshii la istaagi lahaa meeshii wax la tuuri lahaa meeshii lagu wareegi lahaa ayuu nabigu wuxu uri sal lay wasalam kuduu cannii manaasikakum yani qaabkii aad xajka u gudan lahaydeen iga qaata bu rasulku sal lay slam iga qaata waa in wax walba lagaga dayda nabiga salawatulli wasalaamu caleyh oo lagu raaco sida uu ugu dadaalay nabigu sal lay slam salaada dadka inuu baro maalin maalmaha ka midu nabigu wuxuu fuulay mimbarka mimbarkuu fuulay mimbarka markuu fuulay buu salaadii xidhay dadkiina way fiirsanayaan markuu salaadii xidhay faatixadii akriyey wuu rukuucay isagoo mimbarka saaran buu rukuucay meeshuu markii la rabay inuu sujuudo sujuudii soo gaadhay buu soo degay nebigu sal lay wasalam yani qiblada muuna ka jeesanina gadaal gadaal buu usoo degay isagoo qibladii usii jeeda buu digdig usoo gurtay dhulkuu yimid dhulkuu ku sujuuda nebigu sal lay slam labadii sujuudood markuu dhamaystay buu haddana wuxuu ku laabtay mimbarka halkaasuu fuulay wuu rukuucay ragcaddii labaad wuu soo degay dhulkuu ku sujuuday markuu salaadii dhameeyey ayuu nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam inamaa sanactu hada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaan saa u yeelay bu nebigu sal lay slam oo meeshaas hore aan idinku tusinaya oon meeshaas salaada ugu tukaday inaad igu dayataan daraaddeed salaadaydana aada barataan yani nina inaysan ka qarsooyin baan qaba qaabka loo tukado inaad iga barataan qaabkaan u tukanayana iga qaadataan oo idinkoo yaqaano markaa aqoontaa salaaddii ku fulitaan baan saa u yeelay bu nebigu sal lay slam saa inaynu u qaadano salaaddii saa u baranana waa ina faray rasulku sal lay slam wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad u arag igu aragteen anoo u tukanaya hadda qoladii markaa uu la hadlayay nebiga sal lay slam wayba arkay way arkayeen markuu tukanayay oo qaabkuu u tukanayay qaabkuu u rukuucay qaabkuu u sujuuday yani qaabkuu u xasilay waa arkayeen laakiin inagu ma aragno inagu ma aragno inagu haddaynaan arag ilahay wuxuu ku mahadsanyahay subxaana watacaala in sunadii nebiga sal lay wasalam oo waxbana lagu siyaadinin waxbana laga dhimin ayna soo gaadhin waana xadiidka uu sheekhu ka qaatay kitaabka cinwaankiisa kitaabka magaciisa wuxuu kala baxay halkaas yani sifatu salaati nabiy sal lay wasalam min atakbiir ila tasliim laga bilaabo allahu akbarta salaada markaad gasho ilaa salaamo naqsiga laga gaadho qaabku nabigu u tukan jiray salawatulli wasalaamu caleyh buu sheekhu meesha ku ururiyey ووليبا قابك قابك يما بدن أي أوفر معك سيدا روحي صلاة أتو كذا وقاب في نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أتو لي أتو كذا مركو برت كذب وحو النبي قول بلن قال صلى الله عليه وسلم عليه أو شيء إنه إلهي أكتسى بلن أكتره بلن إلهي بالروح أكتسره وبلن كان سنتوجه إلهي بوصو وبلن قادي إنه سنة قليني الروح سيدا صلاة أوها لكي إنه سنة قليني الله وبلن قادي حديث أبو داود غير تأوريا رسولك صلى الله عليه وسلم يعني خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان كان له على الله عهدا أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رسول صلى الله عليه وسلم كم صلاة وإلهي واجب يعني روحي ويسده ده هجاج ووقتي لو صلى قال كنت كذا oo rukuucdooda iyo sujuudooda dhamaystira oo khushuucdooda dhamaystira khushuucdu yani waa dareenka qalbiga oo uu dareemayo cabsida ilahi subxaana watacaala iyo waxa uu akriyayo oo uu la socdo saas man faatixadu macnay leedahay adkaarta akriyaysa macnay leedahay qalbigaagu marka ma maqnee wuxuu la socdaa wuxuu afku akriyay carabku wuxuu akriyaya macnahaasuu la socdaa khushuucdaa la yidhahda khushuucdooda dhamaystira ruuxii sidaa yeela ballan ilaahay wuxuu u qaaday inuu dambi dhaafay حين صلاه دم بالإسلام روحي أنسير ركوع لي وصلما يستري سجودي وصلما يستري خشوع لي وصلما يستري سيدي اللي ربي أروس تنين إلى هاي بلن أمك علي إنه هو دم بالآفة يستنى جينا يبلن أموس أمك علي هذو دورنا إلهي هو عذاب وحي وكتك يجي خلص وقلي هذو دورنا إلهي وأوضع في سبحانه وتعالى لكن واحد بلنا إلهي أكي ستجمسره بلن أمك علي الله سبحانه وتعالى سيدي كيه روحا marka salaada wanaagaas lagu gaarayo waa salaada loo tukado sidii rasuulku u faray salawatullahi wasalaamu caleyh ruux walba marka ajirka uu salaadiisa ka helayo waxay ku xidhan tahay salaadiisu kolba inta ay u jirto salaadii rasuulka salawatullah waslamu caleyh kulamaa ay salaadaadu ka fog tahay salaadii rasuulku tukaday sala allahu caleyhi wasalam salaadaada ajirkaad ka helaysa waa yaraanaya mar walba ay u dhowdahayna salaadaada ajirkaad ka helaysa waa fara badan tahay macna rasuulku sal alay wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyay ina alcabda la yusalli salaata maa yuktabu lahu minha ilaa cushruhaa سفحها ثمنها يعني سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها روح الصلاة بوتو كم نبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي أوتو كذي طبعا ميلود ميل موي وقت للأخرى ماي سجال كي ميلود كلاته واسجع مد سجال ميلود صلاة دي مركز الأخرى دي ميل كملة قم بالأخرى جديد دي كلا واسجع mid sideed meelood marka loo qaybiyo meel ka mida loo qori mid toddoba meelood marka loo qaybiyo meel ka mida loo qori mid lix meelood salaadii marka loo qaybiyo meel ka mida loo qori mid shan meelood marka salaada loo qaybiyo meel ka mida ajirkeeda loo qori mid kaleeto afar meelood marka loo qaybiyo salaada ajirkeeda mid ka mida loo qori mid saddex meelood marka loo qaybiyo mid ka mida loo qori midna laba meelood salaadii marka loo qaybiyo meel ka mida loo qori midna iyadoo dhamaystiran baa loo qori midna iyadoo dhamaystiran baa loo qori sababku muxuu yahay salaada kolba qaabkaad utukatay ku xidhanta qaabkaad utukatay ayay ku xidhantaa macna yani laba ruux oo salaada wada tukado hadda maqrib baynu tukanay salaadii maqribkayna hadda wada tukanay oo wada taagnay oo afcaashaynu samaynaynay iyo waxaan akhriyayna isku wada mid ahaa yaa dadka qaarna waxaa loo qoray ajir aada u fara badan qaarna laga yaabo in loo qoray wax yar sababtuna ruuxu salaada si u sameeyey iyo qaabku u gutay iyo niyadu ku gatay iyo qasadkii wax walba taasay ku xidhan tahay macna taasay ku xidhan marka taasaa waxay nagu qasbaysaa inaan baranno sidii rasuulku u tukan jiray salawatullahi wasalaamu caleyh taa un baana lagu heli karaa oo lagu gaari karaa salaadii rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyh si kale laguma gaari kitaabkani marka wuxuu kutub badan kaga duwan yahay wuxuu ku barayaa si faahfaahsan wuxuu ku barayaa salaadii nabiga sal alay wasalam siday ahayd sheekhu hadalkiisii meesha kuma qorin laakiin wuxuu habeeyey axaadiistii nabiga ka soo aroortay salawatullahi wasalaamu caleyh hadalkiisa meesha kuma jiro hadduu ku jirana waa xidhiirin oo axaadiisku xidhiirinaya hadal macnaha waxa way xidhiirin samaynaya unbuu ku leeyahy laakiin meesha wuxuu ku qoray waa axaadiistii rasuulka sal alay wasalam ama lafdigiibuu ku qoray alfaadii inta badan u badan yahay rasuulka kasoo arortay sal alay wasalam inuu ku qoro macna talabaad madhab gooni ah oo madaahibta afartaa ka mid ah sheekhu muusan yani laazim iskaga dhigin inuu ku gaabsado madaahibta afarta ah inuu mid kamida uun raaco oo uusan khilaafin kuma qasbana kumana qasbin هذا مثلا كتب كتب بدل أرسال مثلا كما سوقات أبو فجاعي أو كله سفينه أو كله ومذاهب تميت كملة مذهب الشافعي أو كله مختصرات كأيو كملة مذهب الشافعي مذاهب تكلم واحد لين سلوك كله كتب لجابية لكن مذهب مالك أو كله مذهب أبو حنيفة أو كله كهلا يعني فهم في مالك أما أبو حنيفة أما الشافعي يرجي الراعي مذهب كان يعني يصير وقوع كان أيو قرية لكن كتاب كان مذاهب أفر تعب نسبة نشوف كسب بدن يعيب كسوقات لأن مذهب الشافعي ده ميلا لجد حب بدن ميلا نسيا كحب بدن ميلا مذهب كحنفي جابا كحب بدن ميلا كمالكي جابا كحب بدن ميلا وحا كحب بدن كحنبلي جابا ميد والبا ميشو كحب بدن ومركز وقال لأن كل جول وحا ميزان أو يكون كان حب بدن يا ودليل كان يحسينه رجع قبع ومذهب كان كذا أصل كأوه وأفرت إمامه على شأن مذهب كان هو شافعي فدام الشافعي وكسر سيدنا انت كان وكور خير بدنيا ماشي يعني شافعي درادي او استلو وكسر سوليش كما مصري على مذاهب كان لكن هو كجس انا كجس بالنابع كل بالدليل كل اسكين آيات القرآن كانوا اسكينها هي حديث كانوا اسكينها هي كجس بالنابع مركا مر مر بميد ذا حلو بلا شافوا مركا وحول سودي inuu madhab walba meeshuu ku xoog badnaa inuu ka soo qaato meelaha lagaga xoog badan yahayna inuu iskaga yimaado macna sidaas weeyaan shardigana wuxuu ka dhigtay xadiis saxiixa mooyaane ama xasan ah oo la xujaysan kara mooyaane inuusan xadiis kale meesha kusoo aroorin baynamaa kutub fara badan oo kutubta fikiga ka mid a ay ka buuxaan axaadiis mawduuca iyo qaar daciifa laakiin isagu maadaama uu nin muxadis ahaa oo cilmiga xadiiska aada ugu xeel dheer wuxuu shardi ka dhigtay xadiiska aan kusoo aroorinayo kitaabkan waa xadiis saxiixa أما هو حديث حسن لبضوا ذنا واحد كبيره يعني حديث اللي حديثه ولا دليل شنكر عليكم بالله طيب وحاصل وصل كان في فاس أجنبي إنه في المذهب الدونية كو كو خاتية لمن سيدا أنا واحد قبي محدثين في شيء شهري يعني علماء و ولا ما قيبون أما كما بضمنا علماء وعلماء التفسير علماء واحد إذا محدثين بلا ورجع علم الحديث كشقي رجع مثلا علم الحديث كشقي يجوا مذهب الدونية مرة عام لكن كل بواحد راعان حديث كاسي ميشا وتوكيو يا حديث كاسو ميشا مرة هم بي معه عدوا دوني بها خلاف صلاة عدوا خلافة بها خلاف لكن حديث كاسو بي يبدو بس وكان معك مركا محدثين في هرسي أهايين با أيو شيخو فحسين وقجب عينيا كيف كاسي نواسيسي غير مدى السلف أي مرين صحابة دي هي تابعين في حتى أئمة أفرطة حتى أئمة أفرطة هذا الرحسين كيف كاسي مرين وهدين خوز iyaga kamida ama culimada kale kamida madhab uu maray iyo mas'alo si uu u qabo iyo xadiisku hadday iskhilaafaan ama aayadda qur-aanka qowlkiisa iyo madhabkiisa waa laga tegi lanna aayadda qur-aanka iyo xadiiska wax u dhigma ma jiro cid kaloo dhan way gasi kartaa laakiin qur-aanku ma gaso axaadiistuna ma gaso laakiin shaafici waa gafi karaa maalig waa gafi karaa abu xaniifa waa gafi karaa in kaloo kasoo ka dambaysayna waa gafi karaa waa gafi karaa sidaasi marka wuxuu ahaa dariiqii la kala dhaxlay nebigu saxaabadu dhaxal siiyey saxaabaduna waxay dhaxal siiyeen taabiciintii ardadooda ahaa taabiciintuna ardadoodii bay dhaxal siiyeen a'imada afartaabaa dhaxlay ayaguna ardadoodii bay dhaxal siiyeen saasaa marka loo kala dhaxlay in hadal walba iyo madhab walba oo sunnada khilaafsan oo xadiiska khilaafsan in la tuuro saas way macna ayib aan marka wax yar idinka tusaaleeyo a'imada afarta ah خاصة هذا اللبودي كتسيا هذه مذهب كودا هي حديث اختلافه إن مذهب كودا لا جسد وحديث كالقاس أفرط إمام يأوه الرئي أبو حنيفة طبعا أبو حنيفة وحليه هاي ما يشرح لنا النعمان بن صالح وحليه إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي هذا هذا إلى هذا hadalkaasna uu ka hor yimaado kitaabka ilaahay iyo rasuulka hadalkiisa hadalkayga suura oo kitaabka ilahay iyo sunnada raaca abu xaniifa yaa ku xigay maalik baa ku xigay imaamu maalikna wuxuu yidhi inamaa ana basharun ukhti'u wa usiib fanduruu fii ra'yii fakulu maa waafaqa alkitaaba wasunata fakuduuh wakulu man lam yuwaafiq alkitaaba wasunata fatrukuuh wuxuu yidhi hadalkaan idhaahdo u fiirsada ardadiisu la hadlaya wixii aan idin idhaahdo iyo mas'aladaan idin sheego u fiiriya anigu binu aadam baan ahay oo waan gafi marna saxday waan sixi marna waan gafi lanna waa binu aadam marna waa khaldan marna waa saxmi ee hadalkayda waxaad ku miisaantaan kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka sal alay wasalam wixii sunada waafaqa ama kitaabka alla waafaqa qaata wixii iskhilaafana suura oo ka taga buri macna marka miisaanku waa kaa miisaanku waa kitaabka ilahay sunada nabiga sal alay wasalam saas way macna ayib nin la yidhahdo ibnu wahab oo ardadii yani raggii ibn malik malik ibnu anas imaamu malik wax ka qaatay ka mid a baa wuxuu yihi imaamu malik baa waxaa la weydiiyey buuri lugaha marka la weysaysanayo farahooda ma la dhex gelgelinayaa faraha gacmaha si biyuhu u gaadhaan takhliilka meesha la yidhaha takhliilu asaabici rijlayn masaladaasaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yihi wax sunaa u garan maayo yani wuxuu yihi mashruuc ma aha wuxuu yihi markaasaa waxaan ku idhi ibnu wahab baa odhanaya waxaan ku yidhi imaam maaligow xadiis baanu haynaa masaladaa ka hadlay wuxuu yahay sanadkiibuu u tiriyey xadathana fulan can fulan can fulan can rasuuli illahi sal alay wasalam nebigu inuu yani markuu weysaysanayey faraha gacmaha gacanta faraheeda inuu kala dhex gelgeliyey nufta faraheeda si macnaha biyaha u gaarsiiyo markaasaa wuxuu ihi imaam maalig waa sunno iga maqlay maalin dambaa haddana anuu la joogaas la weydiiyey uri mas'aladii lafteedii markaasuu wuxuu fatwooday xadiiskii aan u sheegay si waafaqsanoo wuxuu yihi xadiis baa ku sugane qaasa madhabkiisii hore soo kama tegin ha wuu ka tegey alimaam shaafici oo kale hadda masalan ciraaq markuu joogay iyo markuu masar tegey yani fatwadiisu waa iskhilaafsan ciraaq intuu joogay wixii uu fatwooday waa midda la yidhaahdo qadiimu qawlihi baa la yidhahda alqawl lqadiim baa la yidhahda markuu ka soo tegay oo masar yimid cilmi badan oo horay uuna u haynin baa u kordhay axaadiis badan buu helay culimo badan oo kaleu la kulmay ruuxu mar walbo cimrigiisa oo cilmiga dhexdiisa ku dheeraadana cilmigaa u kordha marka wuxuu isbedelay yani masaa'il fara badan oo markii hore uu si u yidhi yaa gadaal dambe waxaa usoo baxday inuu khaldamay markaas u ka laabtay saasma in laga xoog badan yaha sidii hore ayuu ogaaday markaas u ka laabtay marka culimadu sidaas wey taariku waa imaam maalik weye alimaamu shaafici isaguna sidoo kale waa imaamka saddexaad oo aimada afarta ka mid a isagana wuxuu yihi kullu mas'alatin صaxa fiiha alkhabaru can rasuuli lahi sal lay wasalam cinda ahli naqli bikhilaafi ma qultu faana raajicun canha fii xayaatii wa bacda mamaatii wuxuu yihi mas'alo kasta oo xadiiska nebigu ku asaxo culimada xadiiska agtoodana uu xadiiskaasi kaga asaxo xadiiskaasi hadduu khilaafo oo garab maro wixii anigu aan idhi waxaad ogaataan waan ka laabtay hadalkaygii haddaan noolahay iyo haddaan dhintaba hadduu imaam shaafici oo dhintay laakiin mas'alo qabay mas'aladii xadiis khilaafsan la helo imaam shaafici wuxuu leeyay ha laga laabto ka noq buu leeyay anigu waan ka laabtay haddaan noolahayna waan ka laabtay hadday geerideeda kadib tahayna waan ka laabtay halla ogaadu leeyay marka raggaa qiimaha badan bay ahaayeen hadalkan uu leeyahay wuxuu leeyahay weliba arrintaasi waa arrin muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin أجمع المسلمون على من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين في كل واحد سوى فقال كوحي سنة النبي أي عباس صلوات الله وسلام عليه إنه إنه سنقب الناني إنه سنة النبي أغسط سبب روح هذا الكبر معنى واحد ويس إمام شافعي بايلي إمام نووي بايلي ها واحد كتالة من هاتي كتالة صفينة هيبقى كتالة war rasuulkii baa yidhi baa lagu leeyahay fasiiri waxaa loo ordayay dalcile inaad rasuulka hadalkiisa salawatulli wasalaamu caleyh cid kale hadalkii uga tagto xalaal maaha mana banaano leeyahay waana ijmaac culimada islamka o dhan ay isku waafaqsan yihin macana kaana waa alimaamu shaafici raxmatullahi caleyh sidaa daraaddeed baa yani axaadiis fara badan oo madhabka sheekhu khilaafay culimadii madhabka uga dambeysay muxadisiinta ka mid ah yaa waxay yidhaahdaan alimaamu shaafici wuxuu yihi haddii xadiiskii hadalkaygu iskhilaafaan hadalkayga suuro xadiiska qaata xadiiskana madhabkii imaamu shaafici amar hadalkiisii hore dardaarankiisa raacayna waxaa ka mid ah masalada masalan hilibka geel oo kale waysada ma jabiya mise ma jabiya xadiiska waxaa kusoo arooray imaam muslim muslim wuxuu ku yidhi imaamu shaafici xadiiskaasi kama qarsoomina wuu arkay isagu wuxuu ku tegey inuusan hilibka jabinin waa siduu ku hilibka geel inuusan waysada jabin waa siduu ku tegey laakiin wuxuu yihi xadiiskaas hilibka geelu in waysada jabiyo tilmaamaya hadduu asaxo oo culimada xadiisku markay fiiriyaan oo xadiis saxiixa noqdo madhabkaygu waa saasa ogaada imaamulbayhaqi oo ka dambeeyey oo raggii madhabka u khidmaya ka mida muxadis aha ayaa wuxuu yidhi maadaama dardaaranka imaamku uu ka tegey xadiidkuna uu saxiix yahay oo imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo arooray madhabka imaamu shaafici waxa weeyaan waa inuu hilibka geel weysada jabinayo ee sida kutubta mutaakhiriintu ay qortay ma aha saas wey macana laanna isaga dardaarankiisii baa la raacay xadiidkuna waa asaxay idan madhab alimaamu shaafici waxa weye hilibka geel inuu weysada jabiyo alimaamu nawowi marar fara badan oo kutubtiisa sida majmuuc oo kale wuxuu odhanayaa xadiidku waa sax madhabka imaamku saasuu ahaa lakin xadiidku maadaama uu asaxay madhabkiisa waa in xadiidka la maro wey macana in xadiidka la khilaafay imaam shaafici baan cuskanahay inta la yidhahdo ma aha madhabka alimaam shaafici raxmat ullahi caleyh imaam axmed oo ardaygiisa ah wuxuu ku dhihi jiray imaam shaafici imaam axmed oo xadiidka ada iyo yaqaan u dhihi jiray ee wixii xadiidkii asaxay ee saxiixa loo sheega aanu qaadanay u dhihi loo sheega aan qaadanay marka imaam shaaficina waa kaas alimaamu axmed ibni xambal oo aimada afarta ugu dambeeyey baa isagana hadaladiisi waxaa ka mid a laa tuqalidnii walaa tuqalid malikan wala shaaficiya wala alawsaaciya wala thawriya wakud min xaysu akadu wuxuu yidhi aniga uun haska kay dabageli shaaficina ha dabagelin maaligna